afar ka leh barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa sheeko xiiso iyo layaab bale oo ku saabsan hawada oo inta dhalooyin laga buuxiyo laga ganacsanayo iyo sidoo kale qayb xiisele oo ka mid ah sheekada silsiladda gobaad toddobaadkii hore sida intiinii dhegaysatayba ay la socdaan oday da' weyn oo lacag haysta ayaa laga hayay inuu yidhi gobaad la isku haystaba gacanta ayaan soo qabsanaya laakiin gobaad ayaa soo jawaabtay oo tidhi odaygaa gabayaayow inkastoo aad gooniyo geli lacaga haysood guryo aad binaysoo gaadiidna leedahay wakhtigaa ku gabayoo gabowkuu horseedee ciroolaha gurguurtaagayaankayga maahee samiriba guddoonsoo islaamaha gaddaaga gosha midig kahaaneen sidoo kale waxaan qaybta dambena idinku maqashiinayaa lambalmaraw fikirigee ma badbaadiyaa lambalmaraw fikirigee ma badbaadiyaa waa aweys sheekh nuur oo ah nin dhallinyaro ah oo hoteelada iyo goobaha lagu caweeyo ee magaalada muqdisho ka garaaca heesaha ay qaadaan fanaaniintii hore waa caawa iyo caweyska washington aan ku bilaabe warkii horeba war soo dhaaf adduunyadan hal abuurkaa la ysku dhaafay wiil dhallinyaro ah oo degan dalka britain ayaa bilaabay ganacsi lagu hodmay oo lacag badanna laga sameeyey taasoo ah in la beecgeeyo hawada haddaba sidee loo beecgeenaya waxaa laga yaabaa inaad isweydiisaan sida ay wax u jiraan ismaaciil xuseen farjar ayaa stuudiyaha igu weheliya oo sheekada gundigeeda inoo haya ismaaciilow waxaan maqli jiray ha waa laysku dhiibay iyo waa laysku cabay iyo sheekooyin sidaas la mida oo ku saabsan marka qofka been loo sheegayo markaa sheekadanna ma tii oo la casriyey mise wax kalaa jira bal sheekadan waxaad noo sheegtaa qaabka hawo looga ganacsan karo caashe horta nin hadda waxaa la yidhaha haddii aad de adduunkan joogtid wax walba ad arkaysaa aad iyo aad n waxaan maqli jiray hebel ma garanaysaa bac buu u dhiibay ama hebel hawuu ka gaday ama macnaha marka dee waxaan jirin la tilmaamayo aad iyo aad laakiin wixii baa warran noqday haye wiil yar oo dalka britain ku nool oo toddobiyo labaatan jira ha oo lagu magacaabo lia de wats haye ayaa wuxuu hindisay wuxuu yidhi niyahow wuxuu malaa fasax u tegay saanfiliyo daraasad kasoo sameeyey dalka shiinaha waa garta wuxuu arkay hawadii oo ceeryaan badan iyo dee ay dibi ku hayso dadkii inay ku neefsadaan waa garta waa bolutionkii waxyaabihii wasakdii hawada iyo warshadaha kasoo baxaysa hawada ku baxaysa adduunkaba laga qaylinaya beryahan aad iyo aad welibana chineisku waxaa jira dad badan dabaqad aad badan oo lacag leh haye oo lacag badan sameeya haye oo laakiin hawada ku yar tahay malaha hawadaa ku yar haye wuxuu yidhi ninba halkii bugtaa isagay bilbirshaaye isna wuxuu ku noolaa ama joogay miyiga england wow haye dhul dee iska doog leh oo hadday doonaan dee xoolihii nooc ka mida ay joogaan oo dhirtii iyo waxaas iska joogay oo carasan ah oo carasana haye jirkii wuxuu ka fikiray nii madka iibsidba dadkan hawadan yaa kuu soo rarka iibsid hawadii intuu quraarda ku raray ha ayuu jeena ka deji taasaaba wara hawaa quraarada lagu raray quraaradu ku raray waa gartay weliba intuu quraarada siinaya mad garanay e quraardii wuxuu siinayaa siddeetan pound ama boqol iyo shan iyo toban dollar sheekadaas waxay u baahantaa dadka inaad u jilcisa hawaa quraarada lagu shubay ama dhalooyin laga buuxiyey dee markii hore aan ma garanayay haye inay war badan u baahanayso haye weliba wiilkaasi wuxuu samaynayaa mi- intuu miyigiisi iska tegey Hmm.
ayuu quraarada soo qaatay waa gartay Een, qalab yar oo hawada usoo qabanaya ayuu samaystay sida dabaaladii haye qalabkii yaraa hawadii buu bahasha ku shubaya haye quraarad walba oo adigu ma arkaysa waa quraarado madhan haye laakiin way buuxaan ba lagu odhanaya ka ban
hadda waa cycle waa la furaya sidii marka dhalooyinkan waxaa lagu xiro fog bay leeyihin markaasa si waxba wanaagsan baa loo xidhaya waa gartay marka quraaradu waliba waxay qaadaysaa wax weyn maaha waa shan boqol iyo siddeetan mililiter haye ama labaatan ons marka cabirka halkan la eego Waa.
oo wax yar waa gartay Ko- marka alaabtaasuu qaaday jaynuu geenaya marka ilaahay waa ninuu dee hawadii lacag uga sameeyey waa gartay oo waa laga iibsadaa ba tirahdaa kumanaan dollar buu ka sameeyey yarkii welibana laba hablood oo kale aan kugu daray walaala ah ha ayaan iyana arkay iyana ganacsigan bilaabay marka waxay leeyihin hawadii baan gadaynaa hawadii baa la gadayaa ismaaciil meeshaas shaqo weyn baa ka banaan oo lacag deg dega laga samayn kara haddayba taa shaqaysay aye oo hawada hawadii miyiga ku taalay soomaaliya xoolihii iyo geelii maxaa la dhihi jiray cas- cabsaameelay daaqi jireen aad iyo hawadaas baan ganacsi aad geyn Haw- hawadii ingiriiska oo warshadii ku baxayaan Ah, ayaa lacag intaa la eg boqol iyo shan iyo toban dollar quraarada yareed ee maray kuwaan ogno waxba ku baxaynna waa iska maran yihiin kuwa caraf iyo dee magaranaysa dhir kala duwan ku baxayso saxo wanaagsan la walaal waxa wanaagsan marka inagu anigu suuqa labadeenna haddaan mikrofonku inaan daarin baan filayahay Hay.
suuq baan noo hayaa waa garta ninkani qolada maalqabeennada ku taarged garaysta ama bartilmaameed ka dhigta waa garta labadeenan maynu u heshiino qolada sarsaro inaanba midkiisa ka caraf badan hawo ka caraf badan oo kaale isku tijaabay weliba oo weliba inta looga soo duubo een muuqaalo loo soo duubo dhulka hawada looga soo qaadayo aad iyo waa aad loo sidi doonaa aad iyo aad
haatanna waa sheekadii taxadhaha ahayd ee gobaad toddobaadkii hore sidii intiinii dhegaysatayba ay la socdaan oday da' weyn oo lacag haysta ayaa laga hayay inuu yidhi gobaadda la isku haystaba gacanta ayaan soo qabsanaya laakiin gobaad ayaa soo jawaabtay oo ka hadashay mowqifka ay ka taagan tahay go'aanka odayga sheekada oo dhammaystiran waxaa nagaha qabtiraya ismaaciil xuseen farjar oo soo diyaariyey
toddobaadkan xaalkuma sahlana caashay sheekaduna waxay maray kaaf iyo kala dheeri waxaana isdhaafaya maansooyin ka kala imanaya dalka iyo dibaddiisaba wiilasha iyo hablaha ayaa iyana jawaabo isdhaafsanaya aan ku bilownay ibraahim cumar seef dheere oo guricool ku sugan ayaa gogol u dhigtay gobaad iyo hablihiiba sidoo kalena wuxuu jawaabo u diray rag badan oo silsiladan ka qayb galay inta uu maansadiisa arar ama gogoldhig ku bilaabay ayuu dulucdii usoo dhacay hablihii gabyaayow gifafkiinnu badanaa talada idin goydeen waa taag gurracana gabdhayhu maxaa dhacay meeday garashadiinnii mise gabal degdegayaa durba gooyey xaajada anse gaban ahaan baa guurti la igu sheego gartanna qitinkeedaan garaadaba ku qaatoo guulla mahaddi weeye gambooley waxaan fari goor kaleeta laabtoo intaad geedka aadaan arrimaha gorfeeyo go'aankiinna aan helo geesta kale haweenkow raggu waa gayaankihiin balse kala gedroonoo geyigiinnu yaaliyo nin qurbaha ku gaamuray masinaa garwaaqsada afartaa gorfeeyey gunta aanu daadego odaygii gaboobee giniyaad ku faanow helay gabayadaadiyo geeraaradaadee caligu waxma nabad baa gadaal baad ka timidoo goobay wax marayaan garan maysid saaxii ha yeeshee garwaaqsoo shaxdi golaha noo tiil goortan wada ciyaarnoo giddigood abwaanada ninba garashadiisii gudban iyo irmaan dhigay geesta aad ka haystiyo faarax baa godkaa digay ginibuu ku faanay iyo googo' lacagee ha yeeshee gamuunkiyo garneelkiyo fallaaraha gees kastaba ka soo dhici goortuu u jeedow gooxow ka dhuuntay birrinkou ka guurana adaa galabta yaallee guutooyin dhowriyo gaasas baa ku gooba gantaallaha dambeeyee gamaskaygu waa koow adaa gaabsa diidaya hagelgelanin odayow gaashaankaaguyuu jebi golxobkee bilaawaha galka aan ka siibe odagii gebi ayow caashiq guunyo maahoo dirqi maaha guurkiye gashaantimaha soomaal gayaankooda maahida gees kale u weeco garoobada la haasaw gaaryaal afdheeraa haddaad guunyo moodana halabsiga gammaanka iyo guudfuul ka doortaye geenyada fardaha iyo gaariga midkii waan calow guurtideenniyo soomalaha garsoor noqon
waan gartay aad u mahadsan yahay ibraahim cumar seef dheere cabdiladiif cismaan faarax oo muqdisho ku sugan ayaa isaguna leh gobaad waxay wadaa casharadii ay araweelo ka baratay eeyaxyow gabadha ka daba tag sidaas ha ku eegine haddii ay gobaad tidhi caashiqeennii gaamuray waan gebagabeeyo waxaan sii gucleeyo gaajiya haraad iyo saxaraha dhex gooshaba waan gaadhay yurubtaan waayo badan u golongolay waa go'aan haweenoo cadhadaa u geystee guulaa deeqda bixiye yaxyow gabadha socel sirna iga guddoonoo gabdhaheenna soomaal waxa ay gudboon yihiin guud ahaan ka siman yihiin muraadkooda gaariyo arrintay gorfaystaan waa gees maraano waa ged lagu yaqaano xaajo aadan garan iyo gurac waa u dhalasho arraweelaa goor hore dhaxal guuna siise gobaad way ku jeceshahe waa inaad la garataa laakiin gobaad lafteedii ayaa soo hadashay waxayna leedahay gudgudaha hilaacaa geygaba hadduu miro gedi lama dhaqaajee sahan baa u guurgala gol xareeg jiiftiyo goob dulin lahayn iyo si biyaada loo helo waxaan uga gol leeyahay sidii aar gantaal qaba raggan wada gadoodee isu wada gurxamayee goolaaftamayo waa su-aal gu weyn bee geenyadaad jeclaateen gelin qura ma aragteen mise geeska maanta awagal lagu yaqaanee gambadii dhaqaaqdaba waa idiin gobaadoo waa daba guclaysaan idimana guhaadine inta kolaha joogtiyo giddigiinaba waanow marka hore salaan guud waxaan ahay gobaadoo guulla uu badbaadsiyo la dhangalabta joogtoo guri wacan la siiyo gunacaydha loo qoray gelin horena buug baan gacalo u qaataa goob uu cilmigu yaal gaadhay iyo tareenaan kolba geesu raacaa dholol wada diri inaan dalxiisaan ku gooshaa gunta aan u soo dego galka seefta kala baxo odaygaa gabiyaayow inkastoo aad guuniyo geni lacaga haysood guryaad binayso gaadiidna leedahay wakhtigaa ku gabayoogaba kuu horseeday roolaha gurguurtaagayaankayga maahee samiriga guddoonsoo islaamaha gadaada ah gosha midig kahaaneed dhanka kalena googaa geesiyow ismaaciil wiilka soo gabraaree maansada ganaayee kugu yidhi gabaad bay gabadhayda saaxiib guuna ay ahaayeen kolshanay ku nooshahay xaajigii gaclooday gogol wacan la hurudaa ga allee warkiisaas been iyo gaf weeyaan geerta kale haddaan dayo umalka caladayda ay farjalgeli mareegtoo warkaagii soo gaadh guntay waanadaadii guulaheen ma caasiin dhaqankeenna guunkii hiddihii ma gees marin mana furin garayskoo intan guudka qaawiyey garbasaarti maan dhigin waa gunaanadkaygiiyo maasada gunteediiyo gebagabada hadalkee marwadaa garaadkii aguga iiga roonee tala ii gunaysaay yaxyo maangaraysina wuxuu gabay xilkiisii anna garashadaydii ima odhanin goobee gaf wuxuu galuunbaa aan lahaa garwaaqso axdigeenu guludniya wacadkii hagees marin aynu guusha hananoo gaaxdiisa maalno caashiqaan guyaal badan gaawaha u culane balse muu garaabina yaxya waa gadoomo gabaldhiciya waa beri geeraar jacayluu facebooka geliya gabadh kaluu heesaa aniguna gashaantii weli guudka fidhatiya gabadhiguba yaanahay xulashada gayaankiyo go-aan baan ku maqanahay dhegaystayaal waxaa naga xasuusina inaad sheekadan oo dhammaystiran aad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri haatanna waxaan idinku wareejinayaa caasha cuud aad ayuu umahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa aweys sheekh nuur oo ah fanaan da-yar oo kabankana garaaca aweys waxa uu ka ciyaaraa hoteelada iyo goobaha lagu damaashaado ee magaalada muqdisho waxa uu qaadaa heeso ay badankood iska leeyihiin fanaaniinta soomaalida kuwii hore aweys waxa uu ku caan yahay in dadka ay ka dalbadaan heesaha ay jecel yihiin ee ay qaadaan fanaaniinta waaweyn kadibna uu isaga u qaado haddaba barnaamijka caweyska washington ayaan aweys ku casuunay wariyaheenna magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle okey ayaa ku waraystay muqdisho wallaahi niyow fanka iyo kabankiiba hadda horta gacanta waa ku hayaa laakiin nin takhasusa oo caan ah oo la yaqaano oo kabanaystayaasha la yaqiinay ama cumar dhuulow kale amba jim oo kale horta ma ihi laakiin nin kabanaysta iska ah fanaan hadda iska ah heesaha fanaaniintana qaado ayaan ahay oo shacabkana ku maaweeliyey weliba
marka hoteelada iyo magaalada meelaha waaweyn baad ka qaadaayood u ciyaartaa dadka muqdisho waan gartay aweys haddaan soo koobo waxaa tahay koox guurays waayo kamankii baad wadataa adigaa garaacanaya adigaa heesaya dadkuna kuu sabcinayaan marka marka ugu horreyseen ku arkayay durbaba dareen gaara ii muuqda marka goormay kugu dhalatay adiga inaad hawshaas ku wada qabato wallaahi hawshaasi horta aniga kabanka jacaylkiisa ayaa inaan bartaa waana marka hore isku dayey maadaama aan bartay haddana inaan heesaan isku dayey maadaama aan isku dayey labadiiba isku daygaygu markaa wuxuu suurageliyey inaan hoteelada tago ka shaqeeyo shacabka soomaaliyeed aan maaweliyo meel kastay joogaanba marka hoteelada iyo meelaha waaweyn dadku isku yimaadaan baad uga ciyaartaa kabankan iyo iyo heesahaad qaado bal marka hore kamankii baad gacanta ku haysaaye haddaan wax kaa weydiiye bal maxay ka maqli karaan dhegeystayaasha wow aweys aad baad u garaacaysaa laakiin waxaa si gaara ii soo jiitay heesahan aan ka hadlayna iyo waxaad dhegeystayaashu filayaan in dhammaan baad xifdisan tahay goormay ahayd markii kuugu horeysay oo kabanka iyo heestas la qaado wallaahi mar idaacad aan tegey anoo kabanka wato keligii socda markaan tegey ayaa laygu soo dhoweeyey idaacaddii laygu martigeliyey markii laygu martigeliyey inaan heestaan ku qasbanaada fanaankii iyo heestii lahaa markii la waayey ilaa kabankii aan wataa mogtaan markaas isku dayey bal inaan heesna qaado ciil baa ku baday baa layihaa meelaha qaare markii fanaankii aad weysa adigii baa tiri wixiiba dhan baana qabanaya saas waaye saas waaye wixii inaa isku dayaan sameeyey waxaan waa la isku dayaa sooma fanaaniin badan oo kabankana tumaya saa jiraan mogta marka dee ku dayashay u baahan yihin wax walbo haddii aad isku daydo in aad gaari karto ay u badan tahay haddii aada dadaasho aways waxyaabaha dadka muqdishoy kugu yaqaanaan intii anugu arrinta la socdaan aan arkay waxay ahayd inaad qaado heesaha fanaaniinta waaweyn hoboladii waa beri kuwood ugu caansanaabaad heesooda qaada waxaa la yidhaha cod kale wuu keenaa aweysbaro qaar marka intaanan heesaha u gudbin adigu ma jira wax heese ah oo aad leedahay oo adigu aqaad waahadeyow heeso cusub horta aniga abwaaniintayda way joogaan hees ciidda aan ugu talagalayaa jirtay laakiin aan weli aan qaadin laakiin dadku waxay yaqaanaan ay rabaan in loo qaado marka saa daraaddeedaan si waa la abuuri lahaa waan lasii abuuraa heesana waa la heli karaa cusub laakiin shacabkiya waxay rabaan heesihii ay horay u maqleen qof waliba wuxuu ku leehay heestaasaan doonaya inanoo garaacdo hebel baan doonaya ha marka sidaasaan iskugu taxallujinaa fanaanka qaybo ka mid aan kasoo qaadanaa heesihiis adiga fanaanintee sida gaarka u raaraadisaa codkooda ood heesahooda qaadaa oo dadku ay kugu yaqaanaan wallaahi dadka waxay jecel yihiin xasan aadan samatar way jecel yihiin heesihiisa fanaanka weyn waxay kale jecel yihiin cumar dhuulo way jecel yihiin waxay kale jecel yihiin maxamed saleymaad waa jecel yihiin boqorka codka saalax qaasim way jecel yihiin adigu fanaaniintu waa weyn oo dhan heesooda way jecel yihiin qof waliba mid uu ku leeyahay eh, in aa ii qaadaan waa cumar nuur cabdullaah ka mida waxaa kaloo ka mida fanaaniin fara badanaa ka mid ah marka adigu ma kuu suura galaan dhammaan inaad fanaanintaas qaadood weliba dee heestii xasan aadana waaweynaha heestii beledweyne ee, hakaba banaanshe iyo heese waaweyn baa jira xasan lahaayo meelaha qaarna wuxuu ku qaadaa weliba ee, ee, afmay marka afka mayga haddaan ku bilaabay heestii xasan aadan uu lahay hay
laanweyn ma kooraaw ee waa ogaadeen idinkii barooshin Wow, waxbaa ka dhacay dareere sidlay batee bishilin degeestoo badiyaa sidlay batee bishilin degeestoo badiyaa lambal maraaw ibirine ma badbaadiyaa lambal maraaw ibirine ma badbaadiyaa akaba banaashe akaba banaashe urtokitaalo banooda baldaynay waxaan haddaba dhegaystayaal qayb idinka maqashiinayaa heestaasi uu isku dayayey aways in uu ku luuqeeyo ee hakaba ee uu qaado fanaanka xasan aadan samatar
sidlay batay bushlan kurteen goobadiya sidlay batay bushlan kurteen goobadiya lambal maraaw kibiruwe mabagariya lambal maraaw kibiruwe mabagariya عقب بناشي عقب بناشي بورتو بتالو بنودا بلنكاي نهاي عقب بناشي عقب بناشي بورتو بتالو بنودا بلنكاي نهاي بابور مرا اي لبوبي اي لبوبي اي لبوبي
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabaynayaa guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee caawa intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
gogle yaraanti bararaydu sheegne idorku buugo sumugleyaabi gogle yaraanti bararaydu sheegne idorku buugo sumugleyaabi ku dila lambal marao ibiriye mabagadiya lambal marao ibiriye mabagadiya akaba bananse akaba bananse burto kitalo banuda balankanya haye akaba bananse akaba bananse